booliska soomaaliya ayaa xalay sheegay inay soo qabteen ciidankii dilay laba dhalinyaro ah oo walaala ahaa
afhayeenka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa shir jaraa'id oo uu habeenkii xalay ahaa ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ku sheegay in boolisku ay ku guulaysteen inay soo qabtaan ciidankii toogtay laba dhalinyaro ah oo walaalo ahaa afhayeenka ayaa sheegay in sidoo kale lasoo qabtay gaadhigii ay ciidankaasi wateen dhinac kale waxa uu afhayeenku sheegay in lasoo qabtay ciidamo kale oo xalay iyaguna dilay askari ka tirsan ciidanka asluubta waxaan ehelkii dhibku gaadhay dhacdadii ka dhacday isgooska dabka ee lagu dilay sakariye iyo sawda ilaahay ha u naxariistee kiiskaasi waxaan ugu bashaaraynaynaa ehelkii in gacanku-dhiigliyaashii iyo gaarigii falka geystayba lasoo qabtay uuna ku jiro gacanta hay-adaha amniga insha allah waxaan rajaynaynaa wixii beritu ka dambeeya in waafajinta cadaaladda keliya loo fadhiyo laakiin ay ku qalbi qowsadaan in la haayo dhibane ama ilaahay ha u naxariistee sawda iyo sakariye gaarigay gacantiisa ku baxeen iyo taliskiisa intaba waan iska warhaynaa waxaana gacanta ku haya hay-adaha amniga waxaan kaloo rabaa inaan warbixin idinka siiyo galabta oo ay tahay taariikhda saddexdii bisha labay tobnaad labada kun koob iyo labaatanka waxaa asna ka dhacay kiis dil ah degmada wadajir kiiskaasna gacanku-dhiiglihii dilay marxuumka gacantaa lagu haayaa wuxuuna ku jiraa gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed marka waxaan jecelnahay dhammaan bulshada soomaaliyeed inaan ugu baaqno in layskaashado nabaddana laga wada shaqeeyo aana laga gorgortamin nabaddayna iyo xasiloonnida gobolka banaadir ee guud ahaan dalkaba bulshada soomaaliyeedna isdejiyaan kuna kalsoonaadaan ciidankoodii booliiska soomaaliyeed kiisaskii labadaba gacanku-dhiiglayaashooda gacanta lagu hayaa keliya waxaa inoo haray waafajinta cadaaladda afhayeenka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa uga digay ciidamada dowladda ee baabuurta saaran in aanay toogan dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee waddooyinka maraya isagoo sheegay in cadaaladda lala tiigsan doono cid kasta oo dil geysata waxaan halkan digniin ugu diraynaa guud ahaan ciidamada ammaanka laamihiisa kala duwan iyo cid kasta oo sakiirad wadata waddooyinka maridooda waxaa u xil saaran hoggaanka nabadgelyada waddooyinka oo asaga waajib tahay furitaanka waddada xilliyada jaamka ah dadka hubaysan ee baawuurta saaran waxaan uga digaynaa in muwaadin soomaaliyeed ee u soo kacay inuu aado tacliin ama u soo kacay inuu arsaaq raadsado in aan lagu dhibaataynin jidadka sidaa darteed baawuurta ay saaran yihiin ciidamada inay dulqaad muujiyaan xilliyada jaamka uu jira ciddii ku xadgudubtaa muwaadin soomaaliyeed waxaa laga waafajin doonaa waajibkiisa waxaana la marin doonaa tallaabada ku habboon ciidanka ammaanka gobolka banaadir iyo guud ahaan dalkaba uma fadhin doonaan in muwaadin soomaliya inti la dhibaateeyo layska aamuso wixii hadda ka dambeeya tallaabo tii hore ka adag ayaa laga qaadi doonaa ciddii muwaadin soomaaliyeed ku dhibaataysa waddooyinka ay xaqa u lahaayeen inay si nabada ku maraan dilalka ay ciidamada dowladdu geysanayaan iyaga oo tooganaya dadka shacabka ah ee waddooyinka adeegsada ayaa soo noqnoqonaya gaar ahaan gudaha caasimadda muqdisho haddaba maxaa sabab u ah shilalkaasi soo noqnoqday waxaa arrintaasi faaqidaya mustafe bashiir goobdoon oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha bulshada dhacdooyinka inta badan ka dhaca magaalada muqdisho oo tiiraanyada leh oo inta badan ka dhaca shilalka gawaarida lagu dilo dhalinyarada ardayda waxbaranayda odayaasha waxaa inta badan sabab ah magaalada muqdisho oo magaalo baaxaad weyn noqotay xagga ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka dhibaatooyinka ayaa waxaa uga sii daray haddana cabsida qaraxyada laga cabsi qabo markay baabuurta ama gawaarida bajaajka ay jidadka marayaan inta badan labada jiid ee caanka ah maka almukaraba iyo jidka soobe iyo dhacdooyinka ugu badan ka dhacaan kuwaasoo isticmaalaan ciidamada dowladda iyo dadka dhallinyarada muqdisho magaalada yimaada maqaayadaha ugu qorxoon iyo hodheelada ay ka dhisan yihiin kuwa ayaa waxaa keenay kala shak iyo cabsi inta badan waxaa keena kala shakiga inay wax dhacaan oo kale waxaan habboonaan lahayd dhowr marna lagu taliyey gobolka banaadir inuu u helo qorshe ku saabsan gawaarida tirada badan ee ciidamada amniga ah militariga bajaajleyda ee inta badan buuqa ka sameeya ama jidadka xira in xal loo helo taa oon xal loo helina dhibaatooyinka waa ay sii socon doonaan sababto ah labada jid waa labada jid ee keliya iyo dowladda dadka taageersan dowladda shaqaalaha dowladda ciidamada ay maraan waana labada jid ee ugu saxmadda badan